wiilka dhallinyarada ah ee la dilay ayaa lagu magacaabi jiray yaxya cabdirasaaq xaaji maxamed wuxuuna ka mid ahaa ardayda wax ka barata jaamacadda boosaaso faraceeda garowe isagoo baranayay caafimaadka gaar ahaan kuliyadda nafaqaynta maamulaha jaamacadda boosaaso qaybta garowe dor maxamed cali oo u warramaya v o a ayaa sheegay in yaxya uu ahaa sanadkii labaad yaxya wuxuu kusoo biiray sanadkii hore jaamacadda hadeer wuxuu marayay simisterkii saddexaad wuxuu ka mid ahaa ardada runtii ugu horeysa ugu ugu actifsan dhalinyarada jaamacadda dareenka iyagu runtii waxau dareen murugo waxay noo ahayd habeen madow habeenkii xalay ahaa arday waa dareemika dhalinyaro ah hadeer cumrigiisa meeshii ugu macaalin marayay doonayo dhiganaya waxbarashadiisii tacabisa sare mustaqbal badan lahaa higsanayay han sare in si aan macnaheeda ilaa iyo hadda la garanayn lagu dilo oo gacan ka khaqdarin ay disho runtii aad baan uga murugoonay waa ka xunahay guud ahaan bahda jaamacadda boosaaso waxaanana rajaynaynaa in cuddii falkaa dembiga geysatay yani maxkamad la hor keeno laguna fureeyo ciqaabta marka waxaan leenahay kole waxaan uga tacsiyeynaynaa guud ahaan dhalinyarada iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo reerkii uu ka baxay marxuumku guud ahaan maanta waxaa la istaajiyey duruustii jaamacadda si ay u muujiyaan dareenkooda ay uga soo hor jeedaan dilkii yaxye islamarkaana ay u sameeyaan saaxiibkood baroordiiq yaxye waxaan xasuusanaa in uu ahaa arday aada u firfircoon akhlaaq badan nin degan ah runtii mar walba ka fakera sidii ugu horumarin lahaa naftiisa iyo bulshadiisa wuxuu ka qayb qaadan jiray dhammaan activitiyada ay ardada jaamacaddu qabtaaniin hadday ahaan lahayd wacyigelinta bulshada oo ay si frontiera dhalinyaradu runtii ay uga shaqaynayo kamid ahaa gurubu kamid ahaa ay uga shaqaynayeen waxaan ku xasuusanaa in uu ahaa ardaduna runtii ay u yaqaaneen xaliye oo ahaa macnaha arday wax kasta oo ardada dhexdooda yimaada qofka koowaada u istaaga isku duubnida iyo wadajirka iyo in bulshada loo shaqeeya runtii dhalinyaro ayaa aada uga fakar u ahaa ma manayn karin yani ninkaasi u fakaraya iyo da-adiisusay ahayd runtii yani waxaan dhihi karaa garab weyn oo ku jiray dhalinyarada jaamacadda boosaaso waa ka baxay wuxuu ahaa min bulshada u aayi lahayd maanta umradiisa haddii uu sii jiri lahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa laakiin inuu kitaabkiisa midigta ka siiyo uuna annagana samir iyo iimaan naga siiyo runtii guud ahaan dhalinyarada jaamacadda boosaaso waxay iyo jaamacadda boosaaso maanta waxay ku jireen tacsiib iyo
taliyaha cusub ee booliiska puntland genaraal muxudiin axmed aw muuse ayaa dhankiisa isagana u sheegay saxaafadda inay gacanta kusoo dhigeen ragga dilka geystay oo doonayay in ay ka furtaan mobeylka gacanta
waxaan saxaafadda u sheegayaa in xalay ay magaal ka dhacay magaalada kiis dil ah nin wiil iyo gabar wiil dhallinyaro ah oo jaamacadda dhigta allah u naxariistee iyo gabar jaamacadda ka soo baxay oo wada taagan mobayl laga qaaday ka bacdina wiilkii uu mobaylkii ku qabsaday ninkaasoo watay tuute iyo qori waan soo qabanay kiiskaah waana haynaa maxkamaddaanu geyn doonaa haddii ilaahidmo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay waa noo fududeeyey laba nin bay ahaayeen oo nina uu qori sito nina uusan qori sidan labadii ninba waa haynaa ragga dilka geystay ayaa la sheegay inay wateen dareyska ciidanka waxaana taasi ay tuhum badan gelisay shacabka garowe balse booliiska ayaa iska fogeeyey in raggaasi ay ciidamada ka tirsanaayeen maya arintaasi ninka tuuta waa qaadan karaa tuutu suuquu yaalaa cid kasta suuquu yaalaa laakiin waana la gashaa dad waxaa jira iska joogo tuuta qabaho ciidanka loo malaynayo saldhigga joogaho aan magaalada iska marayoho tuuta qabaa jira waa lagu soo gabanaya waa lagu soo gabanaya tuugto dhanba sidaada ciidanka kama fogaato tuugada ciidankay kusoo gabanaysa hadba shaati bay qaadanaysaa waa sifaynaynaa arrintaa muddooyinkan waxaa aada ugu soo badanayay magaalada garowe rag hubaysan oo dadka ka furanayay taleefannada gacanta taasoo ay dadweynuhu walaac xoogan ka muujinayeen nuux muuse birjeeb v o a garowe